galab wanaagsan kheyrtana dhegaysanaysa ay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa haatanna muqdisho madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo booqasho ku jooga magaalada muqdisho maalintii labaad ayaa maanta ka qayb galay furitaanka safaaradda cusub ee ay jabuuti ku leedahay magaalada muqdisho safaaradan ayaa ku taala degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho waxaana dhismaha dhagax dhigay laba sannadood ka hor ayaa dhismahaasi la dhagax dhigay munaasibadda furitaanka safaaradda waxa ay madaxdii ka hadashay ka mid ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in ay soo dhoweynta arintaasi amaba ay u soo dhoweynayaan waxaana faahfaahinta inoo haya jaamac bulla jaamac
waa tahay taharay sida ay warbixintu sheegtay safaaradda waxaa isugu yimid wafdi ballaaran oo kala duwanaa waftiyadaasna oo isugu jiray madaxweynaha soomaaliya iyo kan dalka jabuuti oo isagu u yimid safarka inuu safaaradda xarga ka jaro iyo arrimo kaleba waxaana uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ugu horreyntii ka yidhi safarkaasi sida ay u hadleen gabayadii heesihii iyo intaas weliba wakhti badan lama haynin intaas inka badan iyoay diyaar u ahaayeen taasi waxay caddaynaysaa abaalka ay dadka reer jabuuti iyo dowladdaada iyo adiga hoggaankaaga aad horay ugu geysateen aada horay ugu dhigateen soomaali waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo soomaali waa dad goob ah soomaali waa dad goob ah oo abaal leh abaalkan hadda aan muujinayno oo aan ku tuseenno runtii waxaa ka horraysay abaal kale oo ummadda soomaaliyeed ee horay ugu geysatay dowladda iyo dadka reer jabuuti waalaheenna ah waxa weeye macdamaa dhaqankeenu yahay abaalku inuu waxweyn yahay abaalkii waad guddeen annagana waa gudi doonnaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in soomaaliya ay u baahan tahay xasilooni siyaasadeed waxaa xaqiiqo ah oon ku darayaa dowladdaani saa soo dhexdhigay kadibna waxay soo martay shan madaxweyne iyo labiyo toban baraminister hal deked yuu ugu yimid isagu wuxuu dhisay afar dekedood oo kale yuu dhisay waxaa ku baxday one billion dollars annaguse siyaasaddaan baranayn intaas waa isrorogayna madaxweyne waxbaan kaa baranaynaa dadka reer jabuuti waxbaan ka baranaynaa insha allah ilah waxaan ka rajaynaynaa inuuna siiyo xasilooni siyaasadeed iyo deganaansho inuu ilaahayna siiyo
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele oo isna ka hadlay furitaankii safaaradda ayaa taabtay muhiimadda ay leedahay in soomaalidu dhexdeeda ka tashato islamarkaana khilaafkeeda dhammaysato waxaana uu sheegay in fikraddaasi ay saldhig u ahayd heshiiskii nabadeed ee cartaa ee lagu soo dhisay dowladdii qaran ee ku meelgaarka ahayd
nin aan ku raraynin yaanu ku furin baa lihi nin aanu inacibasowsaa maaha waa sida waxaa dee aan uga jeeday waxa weeye soomaaliba sha'nigeedii weeya soomaali inaanay cid kale u imanin iyadu ay dagaalamtay maantana iyadu inay heshiisa halkaa u timiday cid soo qasabtayna aanay jirin annagana waajibkeennu wuxuu ahaa inaan cid dul martaba aanu diidnoba oo shisheeye ah oo miis soo fadhiisata oo ka sheekaysa arrimaha soomaaliya waajibkeennu wuxuu ahaa inaan xero ugu oodno inaan islaayan nidhaahno iscanaanta nidhaahno isxurgufa nidhaahno ishurdufa nidhaahno aan nidhaahno waxani waddankiinnii weeye ummadiinnii weeye ka saara godka arrinkaa waxaa guushiisa lahaa rag iyo dumar wixii halkaa yimid day carta berigaas madaxweynaha oo hadalkiisii sii wata ayaa sidoo kale sheegay in soomaalidu u baahan tahay inay kalsooni isku qabto islamarkaana midnimo muujiyaan
ummad kastiba waxa dahab iyada ka laalaada ma aragtay qaqawnba eegata maanta soomaaliya waxa ay leedahay hadday garanayso halkan lama joogeen hore baa loo socon lahaa calaa kullin ilaahay baa talada saaranaynaa wixii aan wadnaayna waa wax aan isla ognahay aan doonayna uun inaan silsiladaha hagaag iskaga wada furno dadkeenna wixii dad kale looga sheekaynayana inaan ka cejsanno midnimadeennu ha noolaato wasalaamu calaykum waraxmat ullah madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa la filayaa inuu gelinka dambe ee maanta u ambabaxo magaalada beledweyn